aruurinayo waa ciidan howlgal loo waday ma fahamti waa gartay marka nimanka dee nabaddiidkaana meel walbay joogaan marka ciidankaas oo loo waday howlgal gobolka ah oo weliba khaasatan garisbaar dheere ah waa gartay marka meesha la weeraray xaggee ku taallaa waxay ku taallaa oodan ka wareerayn walaal beled doolow iyo luuq ayay udhexaysaa geed weyne wey geed weyne marka halkaasi maxay u ahayd ciidamada ciidamada fadhiisin ayay u ahayd fadhiisin bay u ahayd oo fadhiisinkaasi ah doorsajeeno weyn oo markii howl ciidanku uu howlgal u socdaba meesha ayaga ayaa laiskugu yimaadaa waa meel xara ciidan oo caan ah ciidamada waxaa laga keenay degmooyinka saddexda degmo luuq doolow iyo beled caawo waa gartay marka hadda goobtii iga waran oo geedweyne oo lagu dagaalamay goobtii waxaa ka dhacday saaxiib ciidamadii shabaab ayaa halkaas soo weeraray waana la jibiyey ciidanka iyagana wax way gaareen dhaawac iyo dhimashaba iyagana waa ceerin marka qof ka mida dadka